Wasaaradda Arrimaha Dibadda Xukuumadda Federaalk Soomaaliya ayaa maanta dalka dib ugu soo celisay saddex iyo toban dhalinyaro Soomaaliyeed oo dalalka Algeria, Tunisia, Liibiya, Niger iyo dalal kale oo So- iyo dalal kale ay ka mid yihiin. Safiirka dowladda Soomaaliya u jooga dalka Algeria, Danjare Cabdiwahaab Macalin Maxamed, oo uu weheliyo agaasimaha wasaaradda isboortiga, ayaa Muqdisho ku soo dhoweeyay muhaajiriinta Soomaaliyeed ee dalalka dibaddiisa ku maqnaa. Qaar ka mid ah dhalinyarada dalka dib loogu soo celiyay ayaa u mahadceliyay guud ahaana xubnaha dowladda Soomaaliya ee kaalinta ka qaatay in ay badqab ku soo laabtaan.
maadaama uu safar ah ku soo dhibtoonay oo qaarkeena siddeed bilood ilaa sagaal bilood oo meesha ku soo dhibtoodeen dowladda aaday ugu mahadsan tahay soo celinteena in ay ku guulaysato mafahmino wallaahi horta eh, anaga eh, tahriiba ahayn mafahmino dad aad u soo rafaadiyo u soo go'ayaan nahnay mafahmino dowladdiyaa meeshaan na keentay safiirka maasha allah usigaa ka dambeeyey soo noqoshadeena usigaa noogu dadaalay mafahmino marka aaduu u mahadsan yahay safiirka dowladdana aaday u mahadsan tahay marka waxaan dhihi lahay dhallinyarta oo tahriibka aadahayn inay iska dhaafaan sababto ee meeshaas raaxo ma jirto dad badanaa ku dhintay dad badanaa naftooda ku waayey ma horta tunis dad badanaa ku laaday anaga nasiibkeena ku soo badbaadnay mafahmino waxaa nala soo celiyey aljaraa nala soo celiyey safiirkayaa la xiriirnay usigaa marka na soo celiyey anaga xamdi cabdilaahi guuleed waxaan halka salaamaya dowladdeena sharafta leh Een, gaar ahaan waxaan salaamayaa safiir cabdiwahaab oo in badan wallaahi noo shaqeeyey noo dadaalay waxaan leeyahay dowladdeena waxaan u baahanay gacan qabad inaad noo samayso amba een, ga- business oo kale wallaahi aadna waxaan uga mahad sheeganaynaa hay-addaana soo dhaweysay iyo safiirkeena ilaahay cimriga ha u dheereeye Een, horta dhibaatada waxay iga soo martay tunisia Een, waxaan leeyahay dadka iga dambeeyana meel aan dalkeena ahayn ha aaminina waayo ha ha ugu yaraatee biyaha xataa waa lagu qiyaasayaa marka waxaan leeyahay dhallinyarta waddankeena aan wax ku nahay waddankeena sharaf Agaasimaha waaxda isboortiga ee wasaaradda ciyaaraha xukuumadda federaalk ah ee Soomaaliya, Saciid Maxamed Xasan, ayaa dhalinyarada ugu baaqay in ay ku soo laabtaan dalkooda hooyo misana ayna jirin meelo ogoron.
waalidiinta eh, wasaaradda dhallinyarada isboortiga eh, wasaaradda arrimaha dibadda eh, kaasoo ujeeddadeeda ahayd in dhallinyaradan ay ku soo noqdaan dhulkooda hooyo Eh, runtii dhallinyarada hadda timid waxaan u sheegayaa inay yimaadeen dhulkoodii hooyo inay u soo laabteen waalidiintooda aabbahooda iyo hooyadooda oo aan u rajaynayo inay wax la qaybsadaan dhallinyarada soomaaliyeed ee joogta dalkooda Cabdiwahaab Macalin Maxamed, safiirka Soomaaliya u jooga dalka Algeria oo ka hadlaya xaaladda muhaajiriinta la soo celiyay, ayaa tilmaamay in kaalin muuqata ay ka qaateen wasaaradaha arrimaha dibadda iyo ciyaaraha Soomaaliya, kuwaasi oo dadaalo badan geliyay in dib loo soo celiyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku xanibnaa dalalka dibadda.
in la soo celiyo meel kasta oo ay joogaan iyo wakhti kasta oo la joogo in la soo celiyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waa ku mahadsan yihiin sidoo kale waanu mahad- waxaanu mahad celinayaa eh, wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka dhallinyarada isboortiga oo ayaguna labaduba eh, nagu garab taagnaa eh, dadaalka iyo en, ah, nagu dhiirigelinayey inaan dhallinyaradaas soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan aan gacan siino waxaan marka ugu dambayn aanu mahad celinayaa qof kasta oo gacan ka geystay en, in dhallinyaradan ay dalka ku soo noqdaan sidoo kale waxaanu mahad celinayaa Eh, hay-adda eh, IOMta xafiiskeeda eh, xarunteeda eh, Algeria oo xiriirka xiriir iskaashi uu naga dhexeeyo eh, gacan weyna ka geystay inay dhallinyaradan eh, diiwaan geliyaan markaan annagu liiska aan u gudbinno eh, u gudbinnay eh, diiwaan geliyeen kabacdiina aan u codsanay in accommodation la siiyo oo la dejiyo hotel la- la dejiyo la dejiyey kadibna oggolaadeen inay Dowladda Soomaaliya ayaa kaalin ballaaran ka qaadata dib u soo celinta dhalinyaro badan oo dalalka caalamka ku xanibnaa xabsiyadoodana ku jiray.